waxaa furay shirka wadatashiga amniga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa diiradda lagu saarayaa shirka muddada uu soconayo amniga guud ee dalka tayeynta iyo isku dhafka ciidamada qaranka iyo gaarsiinta federaalka mintuulo ilaa degmo shirka ayaa ahaa mid ay albaabada u xiran yihiin iyadoo saxafiyiinta goobjooga ahaa ee la socday madaxda ka qaybgalaya shirka markii ay sawirada qaateen lagu amray inay bannaanka u baxaan muddo laba maalin ayuu soconayaa shirka waxaana gelinka dambe ee maanta la filayaa in mas-uuliyiin ay ka hadlaan waxyaabaha lagu falanqeeyey furitaanka shirka dhinaca kale waxaa maalintii labaad shaqo joojin sameynaya saxafiyiinta ka howlgala magaalada baydhabo oo aan kasoo qaybgelin furitaanka shirka amniga baydhabo ka furmaya waxayna shaqo joojintan timid kadib markii qaar ka mida wariyaasha bistoolad uula baxay cagujugleynna uu ku sameeyey mid ka mid ah saraakiisha maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo